in la isku barto golaha wasiirada cusub iyo baarlamaanka galmudug isku bartaan inta joogta oo runtii aan isleeyahay tiro yar baa ka maqan in la isku barta kadib sidoo kale waxaan iyana ka caawa ku saabsaneed xafladdan inaan u mahad celiyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh sidii ay hawshii muddadii ay jireen u soo qabteen u soo dhabar adeygeen oo ay ugu dambaysay inay shalay ansixiyeen xukuumaddii aan u soo xulnay ee aan u soo jeedinay inaan uga mahad celiyo aad iyo aadaad xildhibaanada sharafta u mahadsantihiin guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh wixii caawa ka bilowda sidii horeba loo sheegay xukuumad dhinac walba laga soo xulay dhinac walba laga fiiriyey runtii tayo iyo hufnaan iyo karti leh aanan ku kalsoonahay inay ka soo bixi doonto wax inta aan sheegayno ayaad shalay meel mariseen la xisaabtankeeda iyo korjoogtaynteedana way idiin bilaabatay waana idiin bilaabanaysaa insha allah isbarasho ka bacdi waxaan is leeyahay waxaan xukuumaddaasi waxay tahay xukuumad aan xamar degayn wasiirre aan xamar degaan oo ahayn wasiirre aan dibadda aadayn inay shaqo u aadaan maahane waxaan idiin keennaa wasiirro golo wasiiro oo marka ay safrayaan u baxaya safar shaqo oo keliya inta xamar la deganaado maalin uun imaan mayaan galmudug haddii ilaa yidhahdo sidoo kale waxaan mara hadda galmudug ku badnaa jirtay in xamar iyo intay u sokoyso la jooge aniga halkan waxaan joogaa shan bilood iyo xoogaa hal maalinna ma tegin xamar marka madaxweynahana sidaasoo kalena waxaan leeyahay iyo madaxweyne ku-xigeenku xamar ma deganaa doonaan haddii ilaha yidhaha halkaas waxaa ka cad galmudug in si dhab ah looga shaqaynayo loogu shaqaynayo waxaa lagu xama jiray galmudug dowlad goboleedyada midda xamar ugu furan oo ugu dhowaa galmudug midda xamar ugu socodka yar noqonaysa hadii laa yidhahdo howl badan baana sugaysa sidii la sheegay waddo dheer baana u soconnaa insha allah ilaahay idankii waana ku guulaysanaynaa waxaan rabnaa xukuumad iyo baarlamaan iyo shacab inaan gacmaha isqabsanno mas-uuliyada wadareed ay tahay inaan wada mir dhalino ayaan haynaa na wada saaran inaan gacmaha isqabsanno amni iyo kala dambayn aan ku soo celinno dhammaan haddii ilaaha yidhaahdo deegaanada galmudug oo aan cadowga argagixisada ah dhulka ay la hareen waxbarasho u diideen caafimaad u diideen horumar u diideen xorriyad u diideen inaan ka xoreyno insha allahu tacaala gudaha galmudug inaan ka dhowrno colaado yaryar iyo isku dhacyo reer guuraa ka dhex dhaca maalin walba inaan ka dhowrno sidaad ogtihiin maalin dhood sidii uu soo saaray asbuuc ka hor wasiiradii intaan la ansixin meelay wax ka dhecdhaceen ay tageen oo runtii ansixinta ay ku sini weysay ma dhici doonto lamana aqbalayo wixii caawa ka dambeeya qof qalad uu galay ama dhibaato qof uu geystay dad soomaaliyeed in dhiigoodu macno darro isugu baxo dembi qofkii gala asagay ku gaartaa insha allah isagaan loo raacanaya deegaano iyo meelo laysku qabqabsadana ma dhacayso oo waxaa mas-uuliyadda iskale dowladda ciddii deegaan iyo meel wax laga sameeyo loo fasaxana way samaynaysaa deegaankii aan fasax loo haysanna lagama samayn doono saxna ma ahan baahi waxaysan ka jirin oo looga jeedo waxyaabo kale lama samaynayo arrintaasna wasaaradihii lahaa waa aan siinay inay ka howlgalaan haddii ilaah yidhaahdo meelahan runtii galmudug waxaa aad ugu soo laalaabta isku dhacyo yaryar oo dadka reer guuraaga dhexdooda ka dhaca oo dhibaato keena taasna waxaan rabnaa inay ku istaagto oo ay ku dhammaato inay qof wax uu geystay ay ku ekaato ee aanay noqon wax la isugu soo safto iyo wax la isugu soo hiiliyo toona inaanay ka dhicin insha allahu tacaala dib heshiisiintii siyaasadeed guul weyn baan ka gaarnay haddii xitaa qof markaas kabacdi tabasho xitaa la soo baxaa uu jiro iyada lafteeda diyaar baan una qof kasta oo reer galmuduga oo aan xumaan wax ku doonayn oo aan dhibaato wax ku doonayn diyaar baan una